ololaha cashuuraha qaranka jamhuuriyadda somalilan oo dhan ayuu maxaan ku dhahdaay ayuu ayuu ayuu ka bilaabmaya waxaanu doonaynaa sida uu yahay in cashuurtaas loo qaado nimanka ay ku tashanayaan hadday shaqaalaha idinla joogeen wasaaradda maaliyaddu ay tihiin waa idinka weeyi nimanka aanu doonaynaa inay bahashaas shicibkana aanu qofna shaqaalaha ku xadgudbin shaqaalaha aad wax ka dareentaan inuu isdhaafinayana aanay suurtogelin waa idinka weeye cashuuraha aanu qaadayna ee ololahan uu ka tirsan yahay ka samaynayna waxaa weeye waa cashuurihii wadamarista oo idinku aad ka mas-uul tihiin
soo dejinta iyo dhoofinta hay-adaha maxaan ku dhahdaay iyo warshadaha laydhka iyo wixii maxaan la mid ah ololahana wuxuu ka bilaabmayaa waa marwad jeex boorame gabiley berbera sheekh burco oodweyne dhul badan baan ku caynaba ergaabo maxaan ku dhaha qaranka jamhuuriyadda somalilan laascaanood meel kasta ayuu maxaan ku dhaha ka bilaabmaya waa cashuuraha beriga aynu maxaan ku dhahdaa aynu qaadayno waxaan idinkula dardaarmayaa ama aan ka codsanaynaa idinka oo hawl weyn qaranka u haya saddexdaa bilood ololahan dhowrka cisho socon doona shan iyo toban cisho ayuu soconayaa shan iyo tobankaa cisho waxaanu doonaynaa sanadkii dhammaadkiisii ayaa lagu jiraa ilaahayna ha idinla qabto waxaad karti leedihiin iyo xirfad iyo tababar waxaanu doonaynaa inay cashuurahaasu ay ku soo xeroodaan shaqaalaha iyagana waanu la hadalnay aad iyo aad ayaan maxaan ku dhahdaay aan ilaahay uga baryayaa inuu idiin fududeeyo khayr baan idinku farayaa dee shaqo wanaagsan